caasha aad iyo aad baad umahadsan tahay waa run doorasha oo la sugayey sanad ka badan hadda oo soo qoondaystay inay dhacdo november toddoba iyo tobankeedii ayay ku jireen gobolka koonfur galbeed way isu diyaarinayeen arrintaas inay maaragtay si cadaalad ah si xalaal ah inay ku dhacdo hase ahaatee mar alaale markay soo dhawaatay arrintii inay ay ay dhacdo ayaa waxaa bilowday xogay maaragtay qalalaasi ah in inay wax iska bedbedelaan guddigii la samayn lahaa iyo dadkii wax dooran lahaa iyo isbedbedela noocaas ayaa meeshii ku dhacay markaana waxaan dareemayaa maadaama soomaaliya ay tiri waxaanu nahay gobollo oo dowlad goboleed baan samaynay gobol walina uu samaystay dastuurkiisa u gaarka ah doorashooyinkiisa iyo waxyaabaha oo asiga u gaarka ah waxbarashadiisi iyo isheeg amnigiisi iyo asiga loo xilsaaray in marka aada moodid in faragelin ay ka imaaneyso dowladda dhexe oo oranayso me sidaasaa la qaataa inaad samaysaan oo kale marka waxaa muuqata hadda doorashadii inay haqatay oo toddobiyo tobankii waxba kama harin oo toddobaad ka yar baa ka hadhay loo malaynaya inaysan dhici karin haddaysan dhicinna aan ka baqayno maarata meesha inay dhibaato ka timaado dadkii intaas la sugayey ee filanayay in maaragtay gobolkii ay doorasho ka dhacdo dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah gobolka madaxdiisi iyo istiqaalooday madaxweynihii gobolka siaan ka warqabno meeshii wuu ka tegey wuxuu kaga tegey xildhibaano oo kala daadaasan oo kala qayqaybsan marka run ahaantii anuu dareenkay waxa weeye waa waxaan isleeyahay meeshii amay dhibaato ka timaada meeshii amiim qalalaasiina uu ka dhasho ayaan ka baqaya marka waxaa fiicnaan lahayd in arrintan runtii loo arko arrin aada iyo aada halis u ah ee la arko meeshii dhibaatada maanta hadday ka dhacdo baydhabo berrina waxay ka dhici doontaa kismaayo maalinta sabtina puntland bay ka dhici doontaa ama meel kastay ka dhici doontaa marka waxaan rabaa waxaad carabka ku dhufatay in faragelin dhinaca dowladda ay jirto soo lama dhihi karo waa arrin u taalla maamulka koonfur galbeed soomaaliya in arrimihiisa sida u arka isaga uu u wajaho ee dowladda aan faraha lagu fiiqfiiqin yes wa wa waa run laakiin waxaa inoo muuqataa maalinta maalinta ka dambaysa masalan mar allaale markii oo ay bilaabatay in murashaxiintu ay israshaxaan bishii dhaweyd ayay soo bilaabatay bilowgeedii ayaa waxaa dhacday warqad oo sidaad sheegaysa aan la hubin meelay ka timid oo la leeyahay laakiin wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa soo qoray la leeyahay oo odhanayso murashaxiinta qaar ka mid a murashaxi karaayan yani waa in laga ilaaliyaa murashaxnimada waxaa loo arkay taas inay faragelinayd mar labaad waxaa dhacday in toddobaad iyo wax ka yar ka bacdi guddi oo maaragtay lasoo diray dowladda federaalka soo dirtay ay odhanayso ninkaan sheegayni waa mukhtaar robow weeye in la yidhahdo mukhtaar robow u taga oo meesha yuusan maaragtay rashaxin tiina way shaqayn kari weyday oo oo mukhtaar robow arrintii iyo dowladdii way iskeeni kari weyday waxaad moodeysaa haddana mar saddexaad in barlamaankii ama xildhibaanadii gobolka badidoodiiba xamar loogu yeeray oo iyadoo la rabay marka inay wax doortaan waayo guddi baa la guddigii doorashada marka la sameeyey oo diyaar loo yahay in dadkii soo rashaxaan barlamaankii baa meesha laga waayey waa malaa kulley waa waan la wada soconnaa yani xildhibaanadiiba ma jooganoo soomaaliya xamar bay aadeen marka taa waad ga waad dareemaysaa yani ma aha wax qarsoon ma aha waa gartay marka marka marka hadda mukhtaar robow doorashadii musharaxiintu ka mid yahay u sharaxan talada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inta badan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya baydhabo ay ku sugan yihiin marka caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee walaaca ku gelinaya ee doorashadan la xiriira maxaa ka mid a waxaa ka mid a walaaca aniga hadday haysta waxa weeye ama qof kasta oo soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye muddadii waa la joogaa waxaa la leeyahay doorashadaani ma dhici karayso xilligan ama dib ha loo dhigo taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo yani waxaa sii furfurmaya waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya faragelintii baa soo badanaysa dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugaayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaasi oo ka dhaco ee dhibaatooyin aan loo baahnayn ama la jeclaysan karayn inay meesha ka dhacdo ma kuu muuqataa marka in mas-uuliyadda wax walboo dhaca in ay tahay inay dhabarka u rogtaan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya ilan iyagay u taallaa taladii ahayd inay doortaan midka ay rabaan in baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya inuu u dhaqmo qaab xirfadaysan oo midka ay rabaan ay doortaan marka ma kula tahay haddaan soo koobo in mas-uuliyadda ay dhabarka u ritaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo baarlamaankiisii le oo dowladdiisii leh inta qolo kale faraha lagu fiiqfiiqi lahaa profesor oyes barlamaankii ama xildhibaanadii wataan kuu sheegay waa tii la kala dhantaalay oo oo qaarkood hadda aan laga warqabin hadda meel ku baqan laakiin go-aankooday ku timid soo maha way diidi kareen go-aankooda kuma imaanin go-aankooda kuma imaanin meel yani sida la qiyaasaya hadda aan tuumayn waxa weye xamar bay aadeen waxay xamar la aadeen laakiin midaas la garanno iyagaa aaday haddii ani la casumo meel la iigu yeero inaan aado iyo inaan diidaba waa leeyahay soo ma marka haddii iyagii ay go-aansadeen inay baxaan so go-aanka iyaga male oo haddii meeshaas uu qalad ka jiro iyo haddii uu sax ka jiro so iyaga male umalayn maayo in ayaga la saari karaayo qaladka keligooda waxa weye qaladka waxaa weeye sababtaba maxaaba sababay in loo yeero meeshan waxaa la ogaaday maadaama guddigii doorashada la sameeyey oo beri dambana oo murashaxiintii ay soo rashaxayaan in laga dhabqiyo ayaa meesha imaanaysa oo la yihahdo wardi haa guddigow maxaadba guddi u tahay ilan xildhibaanadiiba waan kaa kaxaysanay xildhibaanadii ayaga iskuma ay bixin nabad bay ku joogeen diyaaradaha loo soo diray si la sheegayo waxaa la yihi kaalaya imaada raalliho profesore haddii diyaarad la keeno magaalada baydhabo oo xildhibaanadiiyo magaalada baydhabo jooga la yiri xamar baa laydinka wacay tusaale ahaan xildhibaanada lama garba duubin ayagaa lugahooda ku tegay oo diyaaradii raacay oo xamar ka degay soo ma waa run meesha waxaan anigu tuhmayna waxa weeye waxay keentay in guddoonkii baarlamaanka ilan baarlamaankan waxuu lahay madaxweynuhu lahay in wax yar kadib guddoomiyihii gobolka asiga la yidhaahdo waa guddigiina wuu istiqaalooday guddoomiyihiina wuu istiqaalooday ma dhici karayso meel maaragtay dad iska nabad ahaayo iska caadi iska ahaa inay waxaasoo dhan within a week inay dhacaan taasoo istiqaalo inay meesha ka dhacdo ma ma dhici karaysa haddaysan faragelin aysan meesha ka jirin marka waa wax maarata indhaha laga saari karin wey waa wax jira oo faragelin oo xadlaaf ah ayaa meesha ka socda marka d dawladdani waxay leedahay dowlad dowladda federaalka ayaa waxay leedahay markeedii hore ninkan mukhtaar robow la yidhahda ayaa la haystaa waxaana haystaa international community yani ba international community baa haysta inuusan israashiix karin waxaa dhacday caashay within that week iyo kii ka horreeyey toddobaadyadii ka horreeyey giddi yani ii sheeg a u african union european union e u egad wax allaale wixii international community ah safiirkii ugu dambeeyay wuxuu ahay kii ingiriisi gidigooda way tageen oo mukhtaar way la kulmeen cid kastay la kulmeen waxaa usoo baxday meeshu inaysan waxaan jirin dadkaani loo daayo arrintoodii marka waxaa haddana soo celinaya mar labaad ee dawladdii haddana ay leedahay isma rashiixi karaayo qofkaas oo kale waxaad moodeysaa meeshu runtii in maaragtay wa tahay waa tahay marka waxaan usoo noqonaynaa gebagabadii maxaad markaa hadda weli doorashadii ma dhicin si rasmiyana weli doorashadii waktigeeda dib looma dhigin ilaa hadda waxaan ognahay sida qorshuhu ahaa in toddoba iyo tobanka bishan lagu wado inay doorashada koonfur galbeed dhacdo marka talada adigo aad jeedinayso ka profesor ahaan maxay tahay anigu waxaan waan waxaan usoo jeedinayaa doorashada runtii anigu waan jeclahay waxaan jeclahay inay waktigeeda inaan dib loo dhigin waan qaba marka dawladda dawladda federaalkihi ayaan kusoo noqonaya oo runtii aan u malaynayo inay u baahan tahay gobolkani ama gobollada soomaaliyeed oo dhan maanta waxay u baahan yihiin ama weligeed waxay u baahnaayeen in la helo leadership cusub dad cusub oo new ii sheeg balaad ah in la helo marka masalan robow iyo qolooyinkan hadda la leeyahay isbetel tom baa la yidhahda gidigooda waa dad maaragtay dhalinyaro ah waa dad maaragtay u qalma oo ii sheeg kasoo bixi karaaya xilkan madaxweynenimada iyo xilkan maaragtay hadda iyaga sugaaya in loo ogolaado dadkaasi in si xalaal ah si oo cadaalad ah ay waxooda u samaysan waayo waxaan filaynaa haddii ayagaas loo ogolaado in meeshii nabadii la raadinayo oo naga maqneed ilaa intaa la raadinayo inay soo dhawaanayso ayaan malaynaya international communitygana dee waaba wayba caddayseen oo iyagu waxba kama qabaan oo oo waayo waxaa jira haddii aan laga qeyb gelin xataa haddii robow laga qabo shaki oo laleeyahy ninkani wuxuu ahaan jiray nin maaragtay argagixisa ayuu ahaan jiray dunida oo dhan waxaani definitionkii wa wuu isbedelay yani waagii hore waxaa la oran jiray qofka oo oo terrorkii waxa ka shaqeynayo yani waa loo diidi jiray meelayoba oo kale siyaasadda inuu soo galo laakiin maanta caasha waa ka wada warqabnaa dad baa nobel peace prize ku qaatay ayagoo markii horena lagu cambaaray jiray ii sheeg waxay ahaayeen terrorist yani waa waxaa kamid ah masalan mandela oo kale waxaa kamid ah xisbullahgi oo lagu haystay maarata middle east in baarlamaanka lebnaan ay ka mudho ku wada leeyihiin i r a dii irishka maaragtay irish republican army madaxdoodii waxay ku jiraan baarlamaanka ingiriiska maanta yacni in waxyaabo laga soo tagay oo duug noqday oo maanta destinationkoodiiba uu burburay in hadda soomaaliya loo keeno la yidhaahdo war qof baa maaragtay wax ahaan jiray terrorist oo kale maaragtay midda kale waxa weeye dowladda federaalka iyadaa afkeeda ku tiri cid allaale ciddii wax lagu tuhmayo waana cafinay waa waa lagu soo kala tegay marka maanta intaa lasoo celiyo oo qof lagu cambaarayo waxaan u malaynaynaa hadda mukhtaar rabo wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hadda wax caqabada taas kama taagna laakiin markaad usoo noqotid doorashada guud ee ka dhacaysa koonfur galbeed wax talaa ma u haysaa de mukhtaar robowga inkastoo uu asiga meesha joogo uu leeyahy waan israshaxaya laakiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la leeyahay isma rashixi karaayo hadda waad ka warqabtaan baydhabo magaalada baydhabo waxaa jooga wasiirka wasiir dowlaha arrimaha gudaha oo arrintan loo soo diray sida la sheegayo inuu caqabo u sameeyo inuu diido mar allaale markii arrintaas ay meesha gaadho marka waa ka digaynaa anaga waxaan leenahay waxyaabahaasi waxay lagu lagu soo celinaayeen waxyaaba aan loo baahnayn qaladaasi aan loo baahnayn bay nagu soo celcelinayeen maxaaba geynaya masalan dowladda federaalka wasiiradoodi iyo maxaa irahda maxaa maxaa gobolka geynaya haddiiba la leeyahay gobolka wuu isku filan yahay waa inu asiga wixiisa soo asiga u arkaayo oo u samaysta doorashadiisa asigay jirta dastuur buu leeyahay waxbuu leeyahay xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya yani waxaan aada iyo aada ugu boogaadinaya waxaan aada iyo aada ugu dhiirigelinaya in runtii xilkoodii kasoo baxaan waayo waxay xildhibaan u yihiin waxa waaye in dalkooda iyo gobolkooda nabadiisa iyo maxaa yidhahda badbaadadiisa inay sugaan weeye haddii ay ka warwareegaan ama maaragtay ay meelo kale ay wax ka egeegaan dhibaatooyin badan baa u imaan doonta waxa lagu doortay oo lagaaga dhigay xildhibaan wax kale maaha waxa waaye inaad dadkaaga iyo dalkaaga badbaadaysid weeye hawshiina qabsada